أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفسير القرآن الكريم كسورة طه سامري أو نمك ريب بنو إسرائيل أنت النعمة أركيسي أن إلهي كم هادنين السابي أصبحان بالدبع عابدي iyaga oo kitaabkii loogu maqan yahay yaan weli qisadii baan ku jirnaa markaasaa hadal la yidhaahda kii ugu xumaa yaa waxay yidhaahdeen dibigan iyagu ay gacantooda ku sameeyeen yay yidhaahdeen ilaahukum wa ilaahu muusa bal iyagu ma isaga gaabsadaan nebigooda sida ay meel uga dhici ay u aflagaadaynayaan fa nasiya muuse ilaahii wuu halmaamay markaasuu xaggaa iyo duur marka waxaad moodaa waxay u dhaqanayaan si wax la arkay ahayn nabi muuse ku aan nabi ahayno wax iska halmaamayo oo iska habaabayo oo rabbigiisana sidoo kale inuusan gacanta soo qabanayninoo uu hadduu habaabo uu hanuuninaynin oo waxyaabo foolxun oo aan u habboonayn in ambiyada ilaahay lagula dhaqaaqo yay nimankaa ku hadlayaan maxaa le waa yahuud weeye waa la yaqaanaa marka ilaahay wuxuu yidhi iyagoo caqliga lagala hadlayo afalaa yarowna miyaynan arkaynin anlaa yarjicu inuusan u soo celinaynin ilayhim iyagan kan ay dibigani anlaa yarjica inuusan soo celinaynin dibigii ilayhim iyaga qowlan hadday la hadlaan uma jawaabayo afalaa waxaa weeye afalaa yarowna alaa afalaa yarowna miyayn arkaynin anlaa yarjicu ilayhim qowlan walaa yamliku uma hanto lahum iyaga daran dhib walaa nafcan dhibna kama daafici karo nafcina uma soo jiidi karo taa waa deliilka hore oo waxay deliil caqli ah weeye oo in uunan hadal u soo celinayn hadday la hadlaan uuna wax alla wax dhiba ou ka celin kara uu jirin wax nafci oo u soo jiidi karana uusan jirin yaa laga hadlay marka walaqad qaala lahum haaruunu waxaa deliilkaasi waa deliilkii caqliga soo ma aha kii naska ahaa oo diiniga ahaana waa kan walaqad xaqiiqee qaala wuxuu ku yidhi lahum nimankaa reer banuu israa'iil haaruunu nebi haaruun wuxuu ku yidhi min qablu inta dibigan markay samaysteen ka hore wuxuu ku yidhi yaa qowmi tolkayow innamaa in kale ma ahee futintum waa liidinku fidneeyey bihi dibigan nebi haaruun isagoo u naseexaynayo oo waaninayo intuusan nabi muuse soo noqonin yo wuxuu yidhi war kan waa liidinku ibtileeyey waana liidinku baadiyeeyey innamaa futintum bihi wa inna rabbakum rabbigiinna alraxmaanu ka naxariista guud oo caalamkan oo dhan u naxariista weeye eh waxaa weeye wax idinku hadda aad wadateen oo xuliya ah oo dahab iyo wixii la mid ood hadda idinku dabka ku shideen oo idinku aad dhoodhoobteen inaad tidhaahdaan waa ilaahay oo allihii raxmaanka ahaa ee idinka idin abuuree idin naxariisanaya oo caalamkan oo dhan u naxariisanaya aada halmaantaan waa la waa wax lala yaabo wa ina rabbakum araxmaanu faatabicuunii aniga isoo raaca buu ku yidhi nabiyullaahi haaruun wa atiicuu amrii amarkaygana yeelo oo dibigan iska daayo ilaahay keligii caabuda oo aniga isoo raaca qaaluu waxay yidhaahdeen jawaabtooda fiiri lan nabraxa ka zuuli mayno ka tegi mayno lan calayhi dibigan kor cibaadadiisa calayhi inaan dibigan caabudnaaye caakifiina kuwa ku negi xataa yarjica ilaa uu ka soo noqdo ilaynaa annaga muusaa nabi muuse uu ka soo noqdo oo bal wuxuu nagula taliyo aan aragno markaa iyo siduu nagu yidhaahdo oo noo tawjiihiyo waxaa weeye ka tegi mayno lan nabraha calayhi caakifiina xataa yarjica ilaynaa muusaa nabi muuse ilaa uu ka soo laabto qaala wuxuu yidhi markii uu soo noqday nebi muuse calayhi asalaam wuxuu kaga bilaabay walaalkii haaruun ayuu kaga bilaabay qaala wuxuu yidhi yaa haaruunu haaruun ow walaalkayow maa manacaka maxaa kaa manciy oo kuu diiday maxaa kaa reebay id goortii ra'aytahum aad aragtay dalluu inay baadiyoobeen allaa tattabicani inaad soo raacdo maxaa kaa reebay marka meesha waxaa ku jira hadal la garanayo qur'aanka wixii la garanayo wuu iska gooyaa nabi muuse wuu soo noqday wuxuu arkay iyagoo dibigii caabudayo oo kunagii buu arkay markaasuu cadho ayuu buuxsamay walaalkiibuu madaxa qabtay haaruun markaasuu saa u gilgilay markaasuu wuxuu ku yidhi markaad aragtay inay ilaahay ku kufriyeen ilaahay daraaddii intaad u cadhooto ood iyagana ku inkirto maxaad iiga daba imaan weyday ood ama baadinimada aada uga celin weyday afa casayta amrii amarkaygii aan ku idhi miyaad caasiday haaruunow akhaalaftanii buu yidhi miyaad ikhilaaftay oo amarkaygii iyo dardaarankaygii miyaad ilowdoo ma ka tagtay dardaaranka uu sheegayana waa kii aynu ku soo marray suuratu alacraaf oo wa qaala muusaa liakhiihi walaalkii wuxuu ku yidhi haaruun aha ukhlufnii wakiil iiga nigo khaliif fii qowmii tolkayga wa aslix wanaaji walaa tattabixa raacin sabiila almufsidiina markuu yidhi weeye intaa afa casayta amrii qaala wuxuu yidhi markaas wuxuu yidhi afa casayta amrii qaala wuxuu yidhi yabna umma yabna umma hooyaday wiilkeediiow walaalkaygii hooyaday dhashayow hooyadaa marka yaa yaa qalbi nugulo waxaa weeye wuu qalbi dabacsanayaa wuu qalbi jileecsanayaa yabna umma walaalkayow yuu yidhi laa ta'khud ha iqabanin bilixyatii aniga garhkayga walaa bira'sii madaxayga maxaa yeelay innii anigu khashiitu waxaan ka cabsaday an taquula inaad i tidhaahdo faraqta waad kala geysay bayna banii israa'iila reer binu israa'iil baad kala geysay inaad i tidhaahdo oo walam tarqub ma adan sugin qowlii aniga bal waxaan ku idhaahdana ima adan sugin walam tarqub qowlii ima adan sugin aniga inaad tidhaahdo ayaan ka cabsaday marka nebi haaruun calayhi salaam wuxuu leeyahay markii qoom ay dibigii caabudeen kuwana ay aniga i raaceen oo ay diideen inay dibigaa caabudaan oo iimaankooda ay ku baaqi noqdeen haddii aan anigu ka aan aan ka nahyiyo oon idhaahdo oon la dagaalamo waxaa weeye labay u qaybsamayaan kuwii aniga i raacay iyo kuwii dibiga ayaa muxuu ahayey u kala qaybsami markaasay halkaasay isku halaagayaan markay isku halaagaanna markaad soo noqoto waxaad i dhihi lahayd dad wada jiro yaan kaaga tegaye maxaad reer binu israa'iil dhexdooda u kala qaybisay inaad i tidhaahda yaan ka cabsaday marka fiiri sidaa daraaddeed culimo badan waxay yidhahdeen aayaddaa waxay deliil u tahay ummadaha iskhilaafkooda iyo dagaalankood iyo waxyaabaha ka dhexdhacayo xataa waa waa waxaa dhaantaa la yidhi intii la isdagaali lahaa oo waxaasoo kale ay dhici lahaayeen oo dagaal sokeeye iyo fitan inay dhici lahaayeen waxaa la iska daayaa layidhi kuwii dibiga caabuday wixii ka sokeeyoo kale maxaad u malaynaysaa oo adduunyo yar iyo sidaa ah waxaan ka cabsaday buu yidhi inaad tidhaahdo reer banu israa'iil ayaad isku dirtay oo walam tarqub qowlii hadalkaygiina yacnaa qowlii wixii aan ku fari lahaana ma adan sugin sidaa daraaddeedan baana waxba aana u samaynin ilaa adigu aad ka soo noqoto si adiga amarka aad indhahaga ugu aragto wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo haaruun calayhi salaam wuxuu ahaa ninay aad uga hibaystaan oo lana adeeco marka faruhu ka qaaday si ayna isulaynin halkaa markuu ku yidhi suuraddii kale suuratu acraafna si kalean ku soo marray inuu markii dambe uu degay oo isagiyo walaalkiiba ilaahay u dembi dhaaf weydiiyeye qaala wuxuu yidhi haddana maa khadbuka sha'nigaaga muxuu yahay yaa saamiriyo adigan saamiri ana sha'nigaaga oo aad u samaysay waxani muxuu yahay maxaa kugu xambaaray qaala wuxuu yidhi basurtu waan arkay bimaa waxbaan arkay lam yabsuruu ayna arkin bihi isaga oo fa qabadtu waan qaaday qabdatan qaadid baan qaaday oo min athari arasuuli rasuulka faraskiisa faraskaa raadkiisii carradii baan soo qaadayoo fa nabadtuhaa waan ku tuuray wa kadaalika sidaa yay sawalad ii qurxisay lii aniga nafsii ay nafteeda ii qurxisay waxaani waa been uu ninkan dhoodhoobaya laakiin dadka qaarkood hadalkan uu ku hadlay yaa waxay rabaan inay ka soo saaraan wax run ah oo waxay leeyihiin ninka la yidhaahdo muuse saamiri ama saamiri midaad tidhaahdaba yaa wuxuu arkay markii hore nin fiican buu ahaan jiray oo saasoo kale wuxuu arkay jibriil faraskiisii raadkiisii buu arkay markaasuu carro ka soo qaaday markaasuu dibigii ku tuuray dibigii saasuu ku noolaaday marka intaasuu cudurdaar ka dhiganaya laakiin waxoo dhan baa isla been oo waxaa weeye mid gaala oo oo oo muxuahay munaafiq markii horeba ahaa oo qoomkiisina dibi caabudayo inuu jibriil iyo faraskiisa inuu raadkiisa u arkaayo waxaa weeye wax dhici kara ma aha oo la rumaysan karo midda kaleeto waxaa weeye dibiga waxaa xoog badan inuusan dibigu una noolayn oo uu iska ahaa sidii birti uu isku dhab uu isku dhalaaliyey ee uu dibi u ekeysiyey unbuu sidaa unbuu ahaayo intuu qaab u dhigay yaa dabeesha ka soo geliya xagga dambe markaasee xagga hore sidii dibi ciyey oo kale ayay u bixi ee wax noolaadayba ma jiro ee hadalkan wuxuu rabaa inuu cadhada nabi muuse uu kaga baxsado qaala wuxuu yidhi saamiri basurtu waxaan arkay bimaa lam yabsuruu bihi waxayna iyagu arkin baan arkay faqabadtu markaasaan qibdooday waan qaaday qabdatan qaadid oo min athari arasuuli rasuulka oo jibriila faraskiisa faraskaa raadkiisa carradii ahayd ayaan qaadayoo fanabadtuhaa dibigii baan ku tuuray marka wuu noolaaday mana noolaanin baan idhi sida xoogga badan ee been baa ayuu sheegayaa isagu wa kadaalika sidaas aan sameeyey yay sawalad ii qurxisay nafsii anigoo naftayda qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi muuse wuxuu saamiri ku yidhi fadhab tag wuu habaarayoo fadhab soco fa inna laka waxaa kuu sugnaaday filxayaati noloshan dhexdeeda waxaa kuugu sugnaaday an taquula inaad tidhaahdo laa misaasa yaan la istaabanin ilaahay saasuu yidhi fadhab tag fa inna laka fi lxayaati an taquula inaad tidhaahdo laa misaasa waxaa weeye marka cuquubadaada waxaa weeye ilaahay uu kugu ciqaabay adduunyadan dhexdeeda qof hadduu inuusan ku taabanin alxasanu albisri imaamka leedahay wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ka yeelay jacala allaahu cuquubata saamiriyi qof hadduu taabto inuusan isaga qof taabanin isna la taabanin adduunyada ayaa lagu ciqaabay haddii uu sidaa yeelana wuu isla gubanayaa marka ilaahay baa mixnadii ayuu ku ad adkeeyey fadhab baa layidhi soco fa inna laka waxaa kuu sugnaaday fi lxayaati nolosha an taquula inaad tidhaahdo laa misaasa wariyena istaabanin anna kuma taabanayo adigana ha itaabanin taa waa adduunyada wa inna laka waxaa kuu sugnaaday mawcidan madal lan tukhlifahu aadan ballan furid karin oodan kadib dhici karin lan tukhlifahu lan tukhlafahu aadan kadib dhici karin wandur bal fiiri buu yidhaha waa sidii lagu yiqiinay aalatulmunkarka in la jejebiyo oo la gubo ha laakiin waa qofka markuu madax iyo uu haysto sida muuse oo kale waxaa weeye wixii baa yuu gubay dambas buu ka dhigay dibigii ay caabudayeen wandur fiiri buu yidhi waxaa saamiriow ilaa ilaahika macbuudkaagii fiiri alladii macbuudkaagii dalta aad ahayd calayhi isaga korkiisa dibigii caakifan kii kunagi oo aad ku dhaarateen lan nabraha calayhi caakifiina aad dhahdeen wakaase bal eeg baa layidhi wandur ilaa ilaahika ilaahaaga bal eeg alladii ilaahii dalta aad ahayd calayhi korkiisa caakifan kii ku nagi lanuxariqannahu waan wallaahi baan ku dhaartay waanu gubaynaa oonu gubaynaayoon gubaynaa humma lanansifannahu waanu ku saydhaynaa dambaskiisiina filyammi badda ayaanu ku saydhaynaa filyammi nasfan saydhid baan ku saydhaynaa badda markuu intaa u sheegay oo ku ciqaabay oo uu dibigii gubay oo dambaskiisiina uu badda ku sayray oo wax la arkaya wax ka soo hadhay uu jirin yuu hadda marka yuu tawxiidkiibuu hadda u laqinayaa wuxuu ku yidhi innamaa in kale ma ahe ilaahukum macbuudkiinna xaqa ah allaahu alla weeye alladii allahaasoo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo uuna jirin ilaa huu isaga ma ogiye wasica wuu u waasic noqday allahaas kulla shayin shay la arkaba cilman ogaanshuu ugu waasic noqdayoo ilaahay baa og subxaanahu wa tacaalaa wasica kulla shayin cilman ilaahay baa wax walba ugu waasic noqday intaa markaan soo sheegnay yaa faallaa la saarayaa marka oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo qoomkii uu la joogay oo iyagana aan ka dhib yadhayn kuwaa muuse lagu kadeeday kuwii baa laga sheekeena marka nabigaa loo lala hadlayaa isagoo la sabirsiinayo alla wuxuu yihi kadaalika sidaa aan kuugu qisaynay yaana qusu qiso yaan kuu sheekaynaynaa aan kuu qisaynaynaa calayka korkaaga adi nebi maxamedow min ambaa'i maa qad sabaqa dadkii hormaray wararkooda yaan ku oo weliba muhiimka ah ambaa waxaa layidhaha alkhabaru lhaam khabarka oo aad iyo aad waxaa weeye muhiimka oo ayaa la yidhahdaa naba kadaalika sidaa ayaana qusu kuu qisoonaynaayo kuu sheekaynaynaa calayka korkaaga min ambaa'i maa qad sabaqa wixii hormaray wararkooda muhiimka ah yaanu kuu qisoonaynaa waxaanu kuu qisoonnay oo weliba kuwa ugu khayr badan muuse iyo fircoon waan kaaga qisoonnay muuse iyo waxay mariyeen dadkiisii ayaanu kaaga qisoonnay xaggeed marka ka ogaatay akhbaartaasoo dhan haddaadan nabi ahayn waqad aataynaaka waan ku siinay nebi maxamedow min ladunnaa agtanada dikran qur'aan baan kaa siinay qur'aan oo mucjisooyinkaa iyo waxaasoo dhan sheegayo oo qisaska iyo akhbaarta oo mucjisada weyn ku tusayso ayaanu ku siinay sidaasuu ilahay waqad aataynaaka min ladunnaa dikran man acrada qofkii jeedsado canhu dikrigaa qofkii ka jeedsado oo rumayn waayo fa innahu qofkaa yaxmilu wuu xambaarayaa yowma alqiyaamati wisran culays oo dembi ayuu qaadayaa qur'aankaa qofkii rumayn waayo oo waxyaabaha ku jiro raaci waayo yowma alqiyaamati wuxuu xambaarayaa culays weyn iyo dembi cadiim ah ayuuyuu qaadayaa khaalidiina marka dembigaa uu xambaaray waxaa laga garanayaa waxaa ka dhalanaya in cadaab uu galo khaalidiinada waa sidaa marka khaalidiina mankiina waa jamac khaalidiina way ku waarayaan fiihi kaas oo cadaabkaa dembigaasay ku waarayaan wasaa'a waxaa xumaaday lahum iyaga kuwaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ximlan wax la xambaaro waxay ku nagaanayaan cadaabkaa oo waxyaabaha culaysyaalka ah waxaana xun wax la xambaaro ka ugu xunna waa isagoo ilaahay kitaabkiisii laga hor yimaado oo la diido yowma yunfaqu yowma maalin bay xambaari ama yowma maalin ka sheekee nebi maxamedow yunfaqu la afuufayo fi suuri buunkii la afuufi wa naxshuru waan soo kulminaynaa almujrimiina dembiilayaalkii oo gaalada ahaa oo faajiriinta ahaa yowma-idin maalintaa surqan iyagoo indho cagaaran leh iyagoo indho foolxun leh ayaanu soo kulminaynaa buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa surqa alcuyuuni suuda alwujuuh iyagoo indhuhuna cagaaran yihiin wejiyaalkuna ay madow yihiin oo khilqadoodana ay foolxun tahay yatakhaafatuuna markaasay isku siraysanayaan iyagoo saa u foolxun yaa waxay isku siraysanayaan waxaa weeye ximlan bay qaadayaan yooma yunfaqu fi suuri wa naxshuru lmujrimiina mujrimiintii baan soo kulminaynaa yowma-idin maalintaa surqan iyagoo indha cagaaranoo weji madow yatakhaafatuuna waxay isku siraysanayaan beynahum dhexdooda yay hadalka isku siraysanoo waxay dhihin in labistum adduunyadii kuma idan nagaanin ilaa cashran toban beri un yatahaamasuuna beynahum qaarkoodba qaar kale wuxuu ku siraysan adduunyadiib waxaa weeye toban habeen un baynu joognay maxay saa u leeyihiin marka hadday rabaan kun ha noolaadeen hadday rabaan boqol sano ha noolaadeen haddana waxay leedahay toban maalmood waxay u leeyihin waa la garan waxaa weeye wixii aslanba waxaa la yaqaanaa oo sunnadu ilaahay ku dareersatay wax alla wixii nicmoa oo kaa tegey waxba kuuguma yaallo shalay haddii qadadii fiicnaydeed macaanaydeed cuntay maanta haddaad mid kala weydo tii shalay waxba kuu tarmaysa waad ka qatan tahay oo nicmada ku soo marto waxaa weeye ma lama tirsado ee kolba wixii kula joogo unbaa dadka ugu daran taas waa dhinac midda kalena cadaabka sugayo iyo adduunyadii say u baaba'day isla markiibana waxaa weeye toban maalmoodna way ka sii yartoo waaba loo sheegi doonaa in labistum ilaa cashraa naxnu annagaa aclamu ogaansho badan buu yidhi ilaahay bimaa yaquuluuna iyagu waxay leeyihin faqa oo dood waxaa weye isku siraystay leeyihiine ilaahay wuu og yahay subxaanahu wa tacaala naxnu annagu naxnu annagaa aclamu ogaansho badan bimaa yaquuluuna waxay leeyihiin id goor baan ognahay yaquulu uu dhahayo amhaluhum kooda ugu caadilsan ugu caadilsan iyagaaba toban sheegaye waxaa weeye wuxuu odhanayaa kan ugu caadilsan dariiqatan xagga wax sheegidda iyo caqliga dariiqatan xagga caqliga kan ugu caadilsan wuxuu dhahayaa in labistu mi idan nagaanin ilaa yowman maalin keliya ayaad nagaateen cadaabka sugayo iyo wixii ay soo dhaafeen haddii la isbarbar dhigo maalinna ma dhanno laakiin kooda ugu caqli badan ee ugu caadilsan wuxuu yidhi in labistum ilaa qaliilan intaa markii la soo sheegay yaa waxa sugayo iyo adduunkan suu isu bedelayo iyo qiyaamaha yaa haddana loo galay wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow cani iljibaali buurahay ku weydiin buuraha haaraha yay ku weydiinayaan wayas'aluunaka cani iljibaali bay ku weydiinayaan faqul waxaad tidhaahdaa yansifuhaa waxaa burburinaya rabbii rabbigay baa nasfan burburin yuu burburinayaa wuu waxaa weeye yufatituhaa wuu kala tuurayaa weeye oo wuu kala saydhayaa wuu kala firdhinayaa wuu firdhinayaa faqul waxaa taa yansifahaa waxaa firdhinaya rabbii rabbigay baa nasfan firdhin firdhinaya marka qur'aanka waxaa weeye faqul ma dhihi jirin markii hore markay wax weydiiyaan faqul waxaad tidhaahdaa yansifuhaa rabbii nasfan ayaa yaa yaa kala firdhinaya markaasuu fayadaruhaa dhulkii wuxuu ka tegayaa qaacan safsafan waxaa qaacan isaga oo sibsib ah oo waxaa weeye ardan malsaa'a mustawiyatan oo qaacan safsafan oo wax tigaad iyo caws iyo buur iyo wax dhis ah iyo wax ku yaallo midnaba ma jiraan wuxuu yidhi ilaahay fayadaruhaa dhulkii wuu ka tegayaa qaacan isaga oo oo bannaan safsafan oon waxba ku oolin marka qaacan waxaa weeye waa waxa oo sibsibka ahoo weeyaan safsafanna waxaa weeye waxba kama soo bixin laa taraa ma arkaysid isagaa qur'aanka sii fasiraya fiihaa dhulkii dhexdiisa aw jibaashu ku tiilay xiwajan meel muxuu ahaayey meel hoosayso walaa amtan meel korayso inkhifaad iyo irtifaac baa la yidhaha waxaa weeye laa taraa fiihaa ciwajan meel god a ma leh walaa amtan meel soo taagan oo taagsinana ma leh waa dhul siman oo sibsib ah weeyaan yowma-idin maalintaa yattabicuuna dadkii waxay raacayaan addaaciya ki waxaa weeye kan u yeedhayo oo maxsharka iyo xisaabta ugu yeedhayo ayay raacayaan yowma-idin maalintaa yattabicuuna adaaciya bay raacayaan laa ciwaja qalloocna lahu uma sugnaanin maalintaas oo dadku ay raacayaan daaciga oo ardulmaxsharka ugu yeedhi si degdega dhinac kama mari karaan mana ka leexan karaan waxaa weeye dhinac ugama leexan karaan buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa laa ciwaja lahu kaas oo dadka u yeedhayo lagama leexan karo wa khashacad way khushuucday al aswaatu hadalladii oo dhan liraxmaani ilaahayga naxariista badan ayaa loo khushuucay falaa tasmacu ma maqlaysid ilaa hamsan waxaa weeye hamsi waa dhaqdhaqaaqa lugaha oo dhulka lagu lagu lagu socdo weeye ilaa hamsan ama waa hadal yar yaroo gaaban oo laisku siraysanayo sidaasuu ilaahay yidhi wakhashacat ilaswaatu way khushuucday lilraxmaani falaa tasmacu ma maqlaysid ilaa hamsan jahanqaad ma ogiye yowma-idin maalintaa laa tanfacu ashafaacatu shafaacada iyo ergada waxba uma tarayso ilaa man unbaa shafaacadu wax u tari adina uu u idnay lahu kaas alraxmaanu naxariiska allaha naxariista badan in loo shafeeco waxaa weye ilaahay uu idnay oo wa radiya ilaahayna kaa shafeecayo uga raadli noqday lahu kaa shaafica waxaa weeye shaafic mid la yidhaahdo shafeecayo oo ergeynayo iyo mushafac ku loo shafeecayo oo loo ergeynaya labadaasay kala yihiine labadaba waxaa weeye ka hore ee wax ergeynaya waa inuu horta ilaa kan loo erge loo shafeecayo waa ilaahay inuu oggolaado in loo shafeeco qof man da aladii yashfacu waatay ay ahayd muxuu ahay aayatul kursiga marka qof aan ilaahay idni looma shafeecayo kan wax shafeecayana waa inuu hadal wanaagsan uu ku hadlo oo intii loo idnay uuna ka gudbin ilaa man adina lahu araxmaanu ilaahiga raxmaanka qofkii uu idno yaa loo shafeecayaa oo wa radiya ilaahay uu uga raad noqday lahu kaa oo shaaficana qowlan inuu hadlo uu uga raali noqday sidaas ayuu ilaahay subxaana maalintaas qof oo shafaacadu anfacaysa ma leh ilaa qofku ilaahiga naxariista badan in loo shafeeco u idno oo uu raalli ka noqdo ka shaaficana inuu u shafeeco adduunyada sidaas ma aha waxaa weye way isu shafeecaan marka sidaas oo kale ma aha aakhare markii la tago intaa markuu ilaahay sheegay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa beyna aydiihim dadka waxooda hortoo wixii hortooda ah iyo ma wamaa khalfahum wixii gadaashooda ah walaa yuxiituuna mana koobayaan bihi billaahi ilaahay cilman ogaansho kuma keenayaan marka waxaa weeye waad u jeedaa yaclamu ilaahay wuu og yahay maa beyna aydiihim khalaa'iqda waxa hortooda ah iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ah adduun iyo aakharaba ilaahay baa la socda subxaana wa tacaalaa aakhara umuurta adduunyada iyo umuurta aakharadaba amaa bini aadamka walaa yuxiituuna ma koobayaan bihi billaahi ilaahay cilman cilmi ilaahay kuma koobayaan marka aayaddaa waad u jeedaa walaa yuxiituuna bihi cilmaa cilmi ilaahay kuma koobayaan marka hadday sidaa tahay waxaa la yidhaahdaa saddex aayadood qofka haddii uu fiirfiiriyo oo qur'aanka ilaahay ku jirto waxaa weeye ilaahay iyo daatadiisa iyo xaggee joogaa iyo see yahay iyo uma banbaxayo mid waa midan walaa yuxiituuna bishayin walaa yuxiituuna waxaa weeye bihi cilman taana waxaan ku soo maray aayatulkursi walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ilaa bimaa shaaa iyo aayadda iyadana odhanayso laysa ka midlihi shay saddexdaa aayadood weeye wa canad way khushuucday alwujuuhu wejiyaashi lilxayi alqayuumi lilxayi allaha nolosha dhabta ah oon meella laga soo caariyeysan laga soo ergeysan ayuu nool yahay alqayuumi ee u taagnaan badan fii tadbiiri khalqihina wuu maamulayaa haadaa wabillaahi tawfiiq halkaa ha jooga darsigeennii